barnaamijka dhallinyarada maanta
halkanihi waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggaannu internetka ku leenahay ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah lix iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii hibadda iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay abwaan maxamed cismaan maxabe oo soo saaray buug uu uga hadlayo dhibaatada qabyaaladda buuggan magaciisa waxaa la yidhahdaa aqoon baa aroostay qabyaalad aqoon baa aroostay qabyaalad waxa weeye waa waa ruwaayad buuggu uu ku bilaabmayo ayaan buugga uga magac dhigay buugga kuma jirto runtii way ku yar tahay jacayl xagga jacaylka
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dabeyle xawaarahoodu sarreeyo iyo robab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray maankuut ayaa hadda garaacaysa jasiiradda hong kong iyo xeebaha bari ee dalka shiinaha maamulka hong kong ayaa heerka tobnaad gaarsiiyey darajada degniinta ee duufaanta waana darajadii ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee ay hong kong ay soo saarto waxaa laga cabsi qabaa in duufaantani ay gallaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee shiinaha xilli ay ku dhowaad soddon ruux ay ku dishay sabtidii shalay dalka filibiin dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda luusan ee waqooyiga filibiin waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo riday dabaysha duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee filibiin ku dhifata sanadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii hayaan oo dalkaasi dharbaaxday sanadka labada kun saddex iyo tobankii waxaa ku dhintay in ka badan toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux
florenza oo iyadana ah duufaan ku dhufanaysa ah gobollo ka tirsan dalkan maraykanka ayaa lagu soo warramayaa in haatan aanay xoog badan lahayn waxa ay ka qabowday sidii ay markii hore ku socotay sida uu ku warramay amaba ay ku warrantay xarunta duufaanada qaranka xaruntu waxa ay sheegaysaa in sidaasoo ay tahay haddana daadad kadis oo ka soo burqaday webiyada ay weli qarqinayaan qaybo ka mida labada gobol ee carolina zak tyler oo khabiir ku ah dhinaca saadaasha hawada kana tirsan xarunta duufaanada ayaa sheegay in florenza oo galaafatay dad aan laba iyo toban ka yarayn ay weli tahay duufaan halis ku ah nolosha dadka marka roobka mahiigaanka ahi uu qaado amaba uu ka qaado aagga waxay u badan tahay in ay maalmo haddii aanayba toddobaadyo ahayn sii socoto musiibada ay sababeen fatahaaduhu iyadoo biyaha webiyadu ay sii ahaan doonaan kuwo ka sarreeya dacaladooda duufaanta florensa oo si tartiiba usii garguuranaysa ayaa dhalisay roob aad u xoog badan iyadoo saameyntiisuna ay gaartay saddexda gobol ee north carolina south carolina iyo weliba galbeedka virginia
warkaasi dhegeystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington duhur wanaagsan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ah toddobaadkii maalin walba oo axad ah aada hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama ee gobolkan awdal anigoo haashim sheekh cumar good waxaana barnaamijka maanta inoogu marti ah abwaan maxamed cismaan maxabe oo loo yaqaano abwaan maxamed dheere kana mid ahaa abwaanintii waaweyneyd ee riwaayadaha iyo hal abuurka hore ee soomaalida soona bilaabay fanka kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii muddadaasna kusoo dhex jiray fanka iyo suugaanta soomaalida ahaana hal abuur sameeyey gabayo geeraaro iyo riwaayado fara badan abwaanku wuxuu muddo shan sano ah qorayey buug uu ugu magac daray aqoon baa aroostay qabyaalad sidoo kale waxaa buugga ku jira riwaayado dhowr ah oo aan weli la soo bandhigin abwaanka oo inoo faahfaahinaya buugga ayaa tilmaan inaga siinaya waxa uu ka hadlayo iyo hibada iyo hal abuurka ku dhigan buuggan uu ugu magac daray aqoon baa aroostay qabyaalad buuggan wuxuu ka waxa weeye mo- sida aad aadba sheegtay magaciisa waxaa la yidhahdaa aqoon baa aroostay qabyaalad aqoon baa aroostay qabyaalad waxa weeye waa ha- waa ruwaayad buuggu uu ku bilaabmayo ayaan buugga uga magac dhigay Een, buugga kuma jirto runtii way ku yar tahay jacay- xagga jacaylka Een, ammaan iyo bogaadinna haba sheegin kolka laga reebo hal gabay iyo laba heesood oo aan ugu talagalay runtii aan ku bogaadinayo een, madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo bulshada reer jabuuti sababtoo ah waxa weeye dalka yar ee keliya ee ka hadhay burburkii ku- ka dhacay geeska afrika dowladihii waaweynaa ee geeska afrika ka tirsanaa oo qaar ay burbureen qaarna ay gilgisheen Een, meesha keli haata ee ka hadhay waxay ahayd jabuuti taasina runtii waxa keenay dadaalka iyo kartida fiican iyo hoggaanka suuban ee uu muxuu ahaa ismaaciil cumar geelle ku hoggaamiyey iyo bulshadii oo ogolaatay een, ku taageertay taasi een, runta marka loo yimaadana sheekadaasi ma aha mid laablakaca ee waa arrin dareen aad ah oo ah muxuu ahaa aan anigu dareemay inay arrintaasi tahay arrin la bogaadiyo intaa marka laga reebo buuggu wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinkii ka dhacay dalkeenna iyo guud ahaan adduunyadaba marka waxaan jecelahay een, inaan muxuu ahaa waxoogaa aan bulshada hadday xaq tahay muxuu ahaa barnaamijyada gabayada geeraarada iyo sheekooyinka ku jira inaan waxoogaa halkan waxoogaa ka soo gudbiyo
bal haddaba marka aad bulshada ina dhegaysanaysa u soo gudbiso dareenka aad kaga hadlayso suugaanta ku jirta riwaayadda hordhaca oo ah buuggan aad ugu magac dartay aqoon baa aroostay qabyaalad maxay ku bilaabmayaan ayaan weydiiyey abwaan maxamed cismaan maxabe kow wuxuu ku bilaabmayaa marka laga tego hordhaca iyo waxyaalaha laga tego riwaayad la yidhaahda aqoon baa aroostay qabyaalad een riwaayadda nuxurkeyga waxaad ka garanaysaa magaca waxaan jecelahay rugaant- riwaayaddaasi waxa jilaya toban toban qof ayaa jilaya oo isugu jira rag iyo dumarba riwaayaddan weli ma aan soo dadka looma soo bandhigin laakiin waxa kow ay ku soo baxaysaa waxa weeye buuggan Een, waxaan jecelahay laftirkeyga haddii ay wakhtigu suurogalo suurogeliyo inaan muxuu ahaa muuqaala aan ka sameeyo Een, riwaayaddu waxay ku bilaabmaysaa kow tobankaa een, qof ee jilaya oo au muxuu ahaa qofba erey suugaana suugaantaasi oo gaagaaban laakiin nuxur aada wadato nuxurkeeda mid walba nuxurkeeda ay wadato nambarka koobaad nin baa soo baxaya wuxuu leeyahay adduunyadan xigtii maashay xanibaadaheediiyo halka ay ku xiimayso rabbi baa xogteed oge hays odhan xalkeed raadi kii kalaa odhanaya xil haddii laguu dhiibo xaaraan lagaa reebay rabbi kaa xarrimay adiga ha ka dhigan xalaal miiran waa xulada naarahe xatooyada ha caadaysan mid kalaa odhanaya warka xididadiisiyo adigoon xogtii haynin been lagu xawaasheeyey ha ka dhigan xal lagu guuro mid kalaa odhanaya xusulduubka orod ma aha garashadu xadgudub ma aha xiisuhu jacayl ma aha nin xanuunsanayana xaraga mahatahiisu islaamnimadu xeel ma aha dantu ka xaragoo ma aha gobonnimo xariir weeyi wax kastaba ka xeel dheere la'aanteedna xoolaha dadku xubin ma dheeroo xaydaanka gobonnimo ruuxii waayo xuurtoon intaasay marka hore bilowga isku celinayaan Een, waxaa soo galaya halkaa marka ay sheekadu marayso waxaa soo- waa sheeka tii unbaa weli socotay tii kunbaa weli socota qabyaaladi waa xanuun qandhiya waa cudur khatara qalbiga way doorisaa qiimaha aadmigay dishaa khasaaraha gogan iyo qab iyo qalalaasa weeye bulshada quruxdeeda iyo lid bay qarannimo ku tahay mid kalaa imanaya wuxuu leeyay qabyaaladay uruga badan colaad iyo digogubkaaga caafiya bala ururintaada abtiya ehel kala rarkaaga ruuxaan alle ka cabsanaynin ayaa ku adeecayo if iyo aakhira la'aanta albaabkeedaa tahoo bulshadu waxay eersataa qabiil sow adiga maaha mid kalaa imanaya qabiilo umalsidkaaga uurxumo iyo taah abuurka ibtila u adeegistaada u muladoox ubadkallaynta qaxooti abuuristaada ku aamina inuu ku eedo albaabkiisaa tahoo rajada awraneed ku naaxdi asay iyo weermiyaa nin kalaa mid kalaa soo galaya wuxuu leeyahay qabyaaladay ololsidkaaga afmiishaar ababintaada imaam iyo sheekh islaama aayaadkiya diinta eebbe aslaynka kuwaa yaqaani iyagoo arkayo ogaala xaq iyo baadilka is-ag yaala cadaalad inuu ka iishiiyo waxaa ku ijbaara eexdu qabiil sow adiga maaha buuggaagan imiga aad doonayso inaad soo saarto ee aada ugu magac dartay aqoon baa aroostay qabyaalad yaa kaa caawinaya daabacaadda iyo soo saarista buuggan
horta aad baad u mahadsan tahay horta buuggaasi waa arrinta igu adag wey sababtoo ah buugga muddo imika muxuu ahaa afar ay shan sano ah ayaan qoraalkiisa daabacaadii soo bixintiisa maarata yani qaybgarayntiisa iskudubaridkiisa iyo waxa ayaan hawshiisa ku jiray laakiin halkii ugu adkayd buu hanta taagan yahay taasi oo ah buggii soo saaristiisii oo u baahan kharash kharash u baahatay waxaan jecelahay dad badan baa ballanqaadii sameeyey oo aan jecelahay muxuu ahaa inay arrintaasi igaga qaybgali doonaan marka buuggaa soo saaristiisa waxaan jecelahay cid kasta oo muxuu ahaa danaynaysa arrintaasi waan u baaqayaa inay buuggaa igala soo qayb gaso soo saaristiisa buugga qiso aad iga sheekaysay waxaa ku jirta in qabyaaladii aad ka dhigtay gabadh ayna isku haystaan madax dhaqameed iyo aqoonyaha qisadaas say u dhacaysaa malada
waxaa jira haashinow waxaan horta ka dhigay qabyaaladii waxaan ka dhigay gabadh gabadhii waxaa qabay awal odayga kaaba qabiilka waxa ku qabsanaya oo maartay dundanaynaya professor nin professor waxa la yidhaha professor boobe odayga gabadha awal qabi jiray moogaa la yidhahdaa iyada waxaa la yidhahaa haweeya gabadhan waa qabyaaladda matalaysa niman afminshaarraa buu u tegayaa wuxuu leeyahay war niman yahow waxaan doonayaa maanta wax alla wixii aad u baahantihiin inaan idin siiyo gabadh baan jecelahay gabadhaana waxaan doonayaa inaad gabadha idinku iigu tagtaan ood ila soo hadashaan waxay leeyihin adigoo brofesora oo adduunyadii aqoontii adduunyadaba dusha ku sida gabadh yaroo muxuu ahaa aad jeceshahay muxuu ahaa laysoo sasabo arrintaasi maxay kaa tahay wuxuu leeyahay war arrintu wa iga yar meel iga qaloocan ba iga gasho dee gabadha waa la qabaa markaas waxay leeyihiin la qabaaya haa de markaas maalnakaad khusrina gelinaysaa dee gabadha la qaba maxaad noogu diraysaa waa ninka qabaa nin macno malaha waa nin aan ka qaadi karnee arrintaasaan doonaya inaad gashaan oo markaas ay weydiinayaan waa waxay leeyihin haweeya haa waxay leeyihin waxaad yeesha haddaba annaga noo qadin dee maktayadii iyo maktigii odayga laftarkiisa markaasuu le dee odayga dilaydin ma odhanine waxaan leeyahay gabadha unbaan leeyahay aan ka qaadano dee ninkaad xaaskiisii ka qaaday ma dil baa u dhiman bay leeyihin ninka maktiisii iyo adiga iyo annaga maktayadiiba na sii halkaasay bahashu horta ka bilaabmaysa gabadhii bay u tagayaanoo waxay leedahay waxay leeyihin nin professoroo caynkaasaa ku jecel sheekada waa soo gaagaabinaya waxay leedahay marka wuxuu leeyahay waxay leedahay war aniga iyo aqooni waa horaan u kala dhimannay aqooni waa cadowgeyga goormay aqoon iyo nin aqoonyahan iyo annagu goorman jacaylna dhex mari karaa markaasay leeyihiin horaa waxa weeye waxaa arrintan awalba waxa weeye odayaasha iyo balaayo bulshada ba idin kala ilaalin jirtay qiimaha aad leedahay maanta professor gartay ninkana rofesor boobaa la yidhaahdaa halkaasaa jacaylkooga layskaga soo xidhayaa odaygii waa laga takhallusayaa u dambaynta halkan waxaa imanaya gabadh baa soo baxaysa gabadhu waxay la yaaban tahay aqoonyahankan iyo qabyaalad arooskoogii baa dhacaya la samaynayaa gabadhu waa gabadh dhaqankii iyo hidihii labisan meel cidlay keligeed taagan tahay dhabanka iyo gacmahainta isku haysaa waxa waxay leedahay waa yaab waa yaab ugub maahee curad maahay waa ugub bay leedahay curad maahay waa ugub way ku celcelinaysaa labada erin bay ku celcelinaysaa nin odayaa xagga dambe meel bidhaanka arkaya qof keligay taaganoon cidina la taagnayn wuu ku soo dhowaanayaa gabadhu way hadlaysaa hadalkaygu uu maqlayaa wuxuu u qaadanayaa gabadhu inay taleefon ku hadlayso markaasuu ku soo dhowaanayaa hadalkiibuu maqlayaa hadalkeygii wuxuu maqlayaa inay gabadhu ku celcelinayso waa yaab iyo curad maahay waa ugub wuxuu isleeyahay malaha gabadhu wayarxan waa qof xanuunsanaya sababtoo ah taleefonna ma haysato waa tano laba kelmadood intay ku celcelinaysaa marka waa qof xanuunsanaya bal adu gaadhido ukus ugu dhowaanaya gabadhii buu la hadlaya gabadhe iska war maxaad sheegtay buu leeyahay gabadhii garatay in lagu soo muxuu ahaa lasoo meeshii cidi kale ay kusoo wehelisay dib bay u eegaysaa way arkaysaa waa nabad bay leedahay wuxuu leeyahay gabadhe hadalkaad ku celcelinaysa laba kelmadood baad ku celcelinaysaa waxaad leedahay waa yaab iyo ugub curad maaha waa ugub maxaa dhacay waxaan ugubkii waa maxay buu leeyahy markaasay leedahay adeer waxaasi waxa weeyaan aqoon baa aroostay qabyaalad wuxuu u qaadanayaa oday warsame inay tidhi aqoon baa aastay qabyaalad markaasu wuxuu leeyahy caruuray biiwa adeer qabyaaladi aqooni inay qabyaalad aasto waaba loogu talagalayba wax maarta maanta ugubana maaha waa arrin curada weeyaan waana arrintii loo baahnaa marka intaas yaana yaabku gelinine ka bogsuu leeyahay way garatay inuuna garanin muxuuaha oday warsame hadalkeygii way ku celinaysaa waxay leedahay adeer ma aasine way aroostay bay leedahay kelmadii baa ku dhacayso markaasu aroostay ahaa uu ku celcelinayaa muxuu leeyahy adeer wayba dhaaftay yaaba waaba lama aragi ayaa u meheriyey buu leeyahay waxay leedahay kolkuu idhaahdo ayaa adeer u meheriyey ibliis baa u meheriyey jin baa u ahaa mixiis been baa soo agaasinto waxaa u mashxanaday balo afmiishaar waa u wanqalay orkiiyo jiibtaadma orkiyo mashxanadiiyo alaalasku wuxuu yahay hambalyadii arooskooda ammaan loo tirinaayo ruuxaan alla ka cabsanayo uur miishaaraa u tumaya ugub weeye xaajadu iyo oday ka sheekee bay leedahay odaygii warsamay wuxuu leeyahay ohay iyo waa wahay waxaanad eega in la arag aqoon-yahankaan lahaa wuxuu awdi inlimo badan bulshadu waxay eedday iyo qabyaalad edeg buu ku xidhi sawkaa ingiriisi iyo carabi ku agaasimee duqdii yidhi waa amrane maxaa loo lahaa ajala maxay odayaasha xumi inoo kala eegayeen maxay aflagaadadiiyo heesihii ururugada lahaa abwaanad ugu tirsheen muxuu eedda aanay gelin fanaan ugu ururin jiray allaylaha awliyooy hortaa arriniima fulin dantayduna ma abyanayn allaylaha aragsanae ilaysiiyo ubax baxaay naftaydaa ku aaminto waxaan nahay ulyadiir horaa loo yidhi ambade halkuu ku abbaaran yahay reerkiisii ula ekoon halkaa markaa la joogo waa dhammaadkii riwaayadda aqoon baa aroostay qabyaalad waxaa soo baxaysa bulsho fara badan heesa halkaa laga tirinayaa qabyaaladda lagu haaraamayo oo la leeyahay yani waxa weeye waa waxaan la arag lagaga maarata lagaga sheekaynayo halkaa marka ay riwaayaddaasi ku joogto riwaayadaha fara badan oo kalaa ka dambeeya waxaa la dhaha riwaayad waxaa la dhaha mid waxa la waa la doogayaa la dacroon waxaa la waa god abeeso waa yani riwaayado sidaa isku daba joogo mid kastabana waxay ka sheekaynaysaa waktiga maanta la joogo duruufaha maanta jira hadday tahay qabyaalad hadday tahay musuq maasuq hadday tahay burbur iyo colaado hadday tahay muxuu ahaa munaafaqado iyo musuq maasuq iyo balaayo kale yani waxa maanta adduunyada ka dhacaya guud ahaan iyo gaar ahaanba ayay dhammaantoodna ka wada turjumayaan sidoo kale abwaan maxamed dheere waxyaabaha uu hal abuurka suugaantiisa kaga hadlay waxaa ka mid a waxyaabo muddooyinkan dambe ku soo badanaya bulshada degan dhulka soomaalida oo ay ka mid yihiin kooxaha waxdabiiba ee aan dhakhaatiirta cilmiga le ahayn isagoo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi abwaan maxamed dheere dee sheekh waxaa lagu noqon jiray qofku inuu marka hore malcaamad galo inuu muxuu ahaa dabadeed marka diinta qur-aanka barto dabadeed diinta maaragtay dhex galo sanooyin muxuu ahaa meelo maaragtay u raadsado waayadii horena dee waxaa la tegi jiray xaggaa etoobiya dhul dheer baa la tegi jiray iminkaa inkastoo meel wixii laga maarmo meel walba ay diintii taallo sidaasaa sheekha lagu noqon jiray iminka waxaad maqlaysaa nin sheekh sheekh baa ka daalacay meel heblaayo oo dadkii oo dhani muxuu ahaa kuyuu loo galayo baabuur loo kiraysanayo waxa weeye halkaasaa sheekh hebel baa la tegaya markaasaa waxoogaa anigu la hadlay naftayda aan maarata ku waarinayo in waxyaalaha caynkaasi ee khiyaaliga ah inaanan muxuu ahaa loo indho taagin markaa maanse la yidhahdo bixiso iyo yaroo gaaban baan halkan ka tiriyey naf yahay bixisadu wadee ibliiska u baaqayaa dhibtaad la barooratiyo adduunyadan baasaheeda ayaa kaa bixin kareen ahayn boqorkii ku umay addoonyahu baylahdaada basaastiya waayahaaga bukaanka iyo cudurradaad adigu la baaxaadegayso adoon cid kale u bandhigin been iyo wax raad lahayn bogsiima u raadsan meel xun allaha boqorkay arkaaya badanka iyo laabihiiyo bad iyo barri waxa ku noolee maqlaaya baryootankaagu nafyaha bixisadu wadee ibliiskuu baaqayaa dhibtaad la barooratiyo adduunyadan baasaheeda ayaa kaa bixin karin ahayn boqorkii ku umay addoonyahu baylahdaada basaastiya waayahaaga bukaanka iyo cudurradaad adigu la baaxaadegayso adoon cid kale u bandhigin been iyo wax raad lahayn bogsiima u raadsan meel xun allah boqorkay arkaaya badanka iyo laabihiiyo bad iyo barri waxaa ku nooqlee maqlaayo baryootankaagu boogtaada isagaa daweyna allah boqorkaa u sheego nafyahay bixisadu wadee ibliiska u baaqayaayo dhibtaan la baroortiyo adduunyadan baasaheeda ayaaba kaa bixin karin ahayn boqorkii ku umay addoonyahu baylahdaada basaastiyo waayahaaga bukaanka iyo cudurradaad adigu la baaxaadegayso adoon cid kale u bandhigin been iyo waxaan raad lahayn bogsiima u raadsan meel xun allah boqorkee arkaaya badanka iyo laabihiiyo bad iyo barri waxaa ku noolee maqlaaya baryootankaagu boogtaada isagaa daweyne allah boqorkaa u sheego qof baahan adoon u baahan inuu baahi kaa daboolo ma baahda ilaahay weeye bukaanka allaa daweeya isaga baahna wax siiyee allaha keligii wax bixiya intaad baryadiisa badiso badbaado u raadso eebbe naf yahay allaha ka baqo ku baqo adigaa ku bixinay intaas bay taasina waa maase gaabano aan ku soo gaabiyey
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana barnaamijkeenna inoogu martay ahaa abwaan maxamed cismaan maxabe maxamed dheere tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo ah hashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo dambe
xaashin sheekh cumar good ayaa nala socodsiinayey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulamo doora iyo habeenkii xalay haa liiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta inter milan oo iyadu goor hore oo shalay galab ahayd ciyaartay waxaa ka badisay kooxda barma oo hal iyo eber ayaa lagaga badiyey napoli tirata leeg waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee fiorentina barcelonana gurigeeda lagu dharbaaxo shan gool iyo waxba sambadoria ayaa ku qabatay waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dirqi kaga badisay goor dambe oo xalay ahayd kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee watford kooxda watford ayaa dhamisay guuldaradii ugu horraysay ee xilli ciyaareedkan kooxdan oo ahayd kooxda layaabka ayaa habeenkii xalay ahaa si dirqi ah waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united goolasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa uu saxiixay ciyaaryahanada lukaku iyo smolin ciyaaryahan smolin oo ah ciyaaryahan difaac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa sidii weeraryahanadii oo kale kubad qurux badan ula helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee watford hase ahaatee sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan matij oo qadka dhexe uga ciyaara manchester united ayaa calaamadda guduudan loo taagay oo kulanka dambe ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo london ku ciyaaraysana garabkeeda laga baxay oo liverpool ayaa ka badisay laba gool iyo hal ayay ku badisay kooxda liverpool goolka guusha waxaa u saxay ciyaaryahan farminio hase ahaatee liverpool waxa ay u muuqatay koox u jarabayaysan sanadkan amaba u diyaarsan inay noqoto koox koobka waddankaasi ingiriiska kula xafiilsanta kooxda kubadda cagta ee manchester city a f c banmouth ayaa ku durdirisay lester city afar gool iyo laba ayay kaga badisay ciyaaryahan aidan hazard wiilka ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa afar gool iyo hal oo kooxda cardiff sida ay kaga badiyeen saddex gool goolashaasi ka mida dhaliyey laba ka mida waxaa u dhigay ciyaaryahan olivier juru goolka kale waxaa kooxda kubadda cagta ee chelsea hor saxiixa ciyaaryahan william huddersfield town oo gurigeeda ku ciyaaraysay zaha ayaa gool ka dhaliyey oo kirixda kooxda crystal palace ayuu goolka u dhaliyey saddex dhibcood ayaa halkaasi laga qaatay huddersfield town manchester city ayaa iyadu doonaysaa in aanay liverpool ka baxsano fulham ayay ku garaacday saddex gool iyo waxba ciyaaryahanada saane silva iyo starlin ayaa goolasha kala dhaliyay newcastle united garoonka st james bark waxay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo guuldaradii oo guushii labaad oo gurigeeda aan ahayn oo xiriira doonaysay ayaa booqatay waxa ayna laba iyo gool iyo hal kaga badisay kooxda newcastle united goolka guusha waxaa u saxiixay kooxda kubadda cagta arsenal ciyaaryahan masad uzil sidaasi saddex dhibcood ayay ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee arsenal kulankii kan ka horreeyey guriga cardiff ayay cardiff kaga soo badisay waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa dirqi kaga badisay kooxda kubadda cagta ee real sociedad goolka real sociedad ayaa loo matay hase haatee ciyaaryahanada luis suarez iyo cuthman dambele ayaa labada gool kooxda kubadda cagta ee barcelona u saxiixay sidaasina saddex dhibcood ayay barcelona ku qaatay atletico madrid ibar ayaa bareej hal iyo hal ah ku celisay halka kooxda kubadda cagta ee real madridna iyana bareejo taalla mida hal iyo hal ah lagu qabtay oo atletica bilbao ay bareejo iyana ku celisay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyadu meel keligeeda fadhiso horyaalka dalkaasi haatan waxay ku hogaaminaysaa labiiyo toban dhibcood maadaama real madrid oo ay dhibcawadaag ahaayeen labadii laga jaray kulankii ay bareejada la gashay atletico bilbao waxay haatan ku jirtaa kaalinta labaad oo toban dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee valorial ayaa nisbadarada jirta sanadkan ciyaaruhu ay bilowdeen waxay ka mid tahay labada kooxood ee sagxadda fadhisa ee ugu hoosaysa haddii uu maanta dhammaado amaba ay ahaan lahayd inuu horyaalku maanta ku ekaado valorial seri b ayay isbaran lahayd dhegaystayaal barnaamijkeenii waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha haatanna ku soo dhowaada codka macaan ee maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii run
heestii ruun iyo fanaan lafoole ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo waa anigoo jacfar kukaay nuur bukhaari iyo bashiir abiikar dhammaanteen waxaannu idin leenahay nabadgelyo
adanifka ku jeclaha